wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa waxa uu si cad u sheegay in wasaaraddu ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonto cid kasta oo lagu helo inay ku lug leedahay iibinta ama faafinta maandooriyahayaasha dalka la soo geliyo wasiirka ayaa sheegay in maandooriyuhu uu si weyn u saameeyey caafimaadka bulshada gaar ahaan dhalinyarada isagoona tilmaamay inay arrintan ay qayb ka tahay dhibaatooyinka caafimaad iyo amni ee soomaaliya ka jira marka annaga inaan hadda xakamayno kontaroolno oo suuqa laga waayo dabcan waa iska adag tahay oo dalkan xuduudihiis waa furan yihiin oo waqti ay qaadan doontaa laakiin waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno hay-adaha amnigana ay nagala shaqeeyaan in baaritaan lagu sameeyo farmashiyaas dalka yaallo baaritaan lagu sameeyo oo suuqa bakaaraha iyo magaalada iyo magaalooyinka kaleba in la tago oo dawooyinkaas laga baaro farmashiga asoogadaa lagu arkana tallaaba laga qaado ayaan rabnaa daawadaasi wasaaradda caafimaadka waxay soo rogtay amar ah inaan lagu arki karin dawooyinkaasi meel aan isbitaal lahayn isbitaaladuna waxaan rabnaa dawooyinka ay helaan inay xisaab xir kusoo sameeyaan meesha ay ku baxeen inay keenaan prescriptionka ay ku bixiyeen ay keenaan isbitaal walbana waa inuu lahaadaa number dhakhaatiir loo ogyahay daawadaas inay qori karaan oo cid walba iska qori karin isbitaalada marka waaweyn ee daawadaas aan ka maarmin waxaan rabnaa in ay soo gudbiyaan isbitaal walba numbarka dhakhaatiirta hal ama laba ama saddex dhakhtar oo saxiixiisa ay ku bixi karta daawadaas kadibna ay soo gudbiyaan daawada soo gashay isbitaalkaasi iyo liiska ka baxay iyo prescriptionka ay ku baxday inay soo gudbiyaan bolices adag oo noocaas ah ayaanu ka dejin doonaa hadduu ilaa yidhaahdo laakiin guud ahaan wasaaradda waa hore ayay mamnuucday dawooyinka noocaas dalka in la keena in laga ganacsado waa hore ayaa mamnuucday sidoo kalena waa hore ayaa laga mamnuucay farmashiyaasa publica in lagu iibiyo keliya marka inaan hirgelinno amaradaas wasaaradda kasoo baxay ayaan ka codsanaynaa laamaha amniga oo farmashiyaashii lagu arko tallaabo laga qaado dhowaan ayay ahayd markii tikada magaalada muqdisho lagu qabtay daawooyin maandooriya ah kuwaasoo la doonayay in si khaldan dalka lagu soo geliyo